wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta puntland ayaa magaalada boosaaso ka dahfurtay shirka horumarinta arrimaha diinta iyo nabadda gobolka bari waxaa ka qeyb galay furitaanka shirka maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso taliska ciidanka asluubta iyo xabsiga taliyaha qeybta gobolka laamaha cadaaladda iyo garsoorka iyo culamaa udiin agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta puntland maryan maxamed abshir ayaa ka waramaysa ahmiyadda shirkan waxaa sharaf iyo karaamo noo ah in aanu idinku soo dhoweyno shir weynaha aan maanta ku qabanayno gobolka bari loogana hadlayo sidaa ka dheehanaysaan boolka shirka arrimaha diinta iyo horumarinta nabadda ee gobolka bari shirkan waa shir aada u ballaaran oo aanu ku qabanay gobollada kale ee dowladda puntland waxaanu ku qabanay gaalkacyo qardho wuxuu sii socon doonaa ilaa baran insha allah waxaa shir ahmiyadiisa iyo maaragtay maamuuskiisa leh qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey shirka runtii shirkani waxaan jeclahay insha allahu in mar walba la joogtayo maxaa yeelay maanta shirkani wuxuu kulmiyey saddexda leefal ee dowladnimada hay-addii sharci dejinta xildhibaanada nagala jooga hay-addii fulintana wasaaradda nagala joogtay wasiirada jooga qaarkood sidoo kale sharci dejintii garsoorkiina waa nala jooga culimmadii baa joogta dhammaan bulshaha qaybaheedii kala duwanna way joogaan marka sidaa daraaddeed waxaan jeclaanaa mar walba horta shirkan in la joogteeyo maxaa yeelay bulshada nu intaasii ka kooban tahay mar walbana haddii la helo cadaalad waxaa soo baxaya in nabad la heli karo marka way isku xiran yihiin marka wasaaradda runtii aad baan uga mahad celinayaa wasiirku uu hogaaminayo waana jecla insha allah shirkan haddii bilo laga dhigi karo laba bilood saddex bilood si mar walba tabashooyinka bulshada u qabto mar walba loogu soo bandhigo hay-aduhuna isu falgalaan waxaan ku dari lahaa oo kale anuu fursaddan ka faa'iidaysanaya maadaama culimmadu ay halakan joogaan shirkan waxaan jeclaan lahaa in fariimaha khudbadaha jimcada lagu daro laguna wacyigeliyo bulshada mar walba amniga muhiimadduu leeyahay oo kow ah nadaafadda waxyaalaha bulshada asaasiga u ah arrintaa laftirkeeda culimmadan ka codsan lahaa aad baan idiin salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaanu ka shaqaynaa nabadda hadday ahaan lahayd difaaca dowladnimada hadday ahaan lahayd khilaafaadka ama qabiilheed ha ahaadeen ama ha ahaadeen khilaafaadka qoysaska waxay ku leeyihiin haweenku door muhiim ah waxaanu leenahay dhammaan bulshadu inay gacmaha isqabsadaan oo culimadu ay door muhiima ka qaataanin hooyooyinka nabadoonada dowladda laamyada kala duwan iska dhexgalka bulshada si aynu u helo nabad waarta oo ilaashano amnigeenna si kastaba shirkan ayaa ah mid xoojin doona doorka culimmada iyo nabadoonadu ku leeyihiin cadaaladda nabadda iyo xasinoonida ilaalinta iyo amniga